alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbih salama tasliima kasiira qaala shaykhu lislaam qaala shaykh alcalaama ibnu qudaama raximahu llah faslun had iyo jeer fasluntaasi way ku soo aroortaa kutubta cilmiga macnaheeduna waxa weeye waa faclun oo bimacnaa faacila faslun ay faasilun ay haada kani faslun faasilun mid kala saaraya weeye baynamaa mada wamaa sayaati saa'ilkii tegay iyo kuwa soo socda qaala wayajibu waxa waajiba aliimaanu in la rumeeyo bikulli maa akhbara bihi nabiyu sala allahu calayhi wasalam wax kasta oo nebigu uu ka waramay oo saxa uu ku asaxay bihi isagaba annaqlu soo guurintu canhu can inabiyi nebiga laga soo guuriyey sala allahu calayhi wasalam kaasoo fii maakii ku sugan shaahadnaahu aynu aragnay aw qaaba cannaa ama inaga maqan waxaa rasuulka laga soo guuriye ee ka sugnaaday ama ha noqdo mid aynu aragnay ama ha noqdo mid inaga maqan naclamu waxaynu ogsoonnahay annahu kaa rasuulka ka sugnaaday xaqun dhab inuu yahay iyo wa sidqun run wa sawaaun waxa isku mida fii daalika kaa la soo sheegay maa caqalnaahu waxa aynu fahanay ee aynu garanay ee wajahilnaahu ay wamaa jahilnaahu iyo waxaynu ka jaahil noqonnay oo walam natalic aynaan daalacan calaa xaqiiqati macnaah xaqiiqada macnihiisa wuxuu mualifku baabkii ugu dambeeyey kaga soo waramay iimaanka macnihiisa cinda ahli sunna waxaa iimaan la yidhaahdo iyo ziyaadadiisa iyo nuqsaantiisa iyo masaa'il markaa iimaanka la xidhiidha halkanna waxa uu ka bilaabay oo uu kusii xigsiiyey waxaa loo yaqaana asamciyaat waa waxyaabaha ku sugnaaday kitaabka iyo sunnada umuurta haybiga ah ee maqan ah caqligana aan lagu ogaan karin wax kasta oo markaa hayb ah oo kitaabka iyo sunnada ku soo arooray oo macni waxa weeye kitaabka qur-aanka ahi sheegay ama sunnada rasuulka ku sugnaaday sala allahu calayhi wasalama ahlu sunnuhu way rumaynayaan mar hadduu rasuulka ka sugnaaday saasay u rumaynayaan ama si dhammaystiran ha u fahmaan macnihiisa iyo kayfiyadiisaba ama xataa kayfkiisa iyo qaabkiisa yaan loo sheegin oo aanay fahmina way rumaynayaan ilaahayna jalla wacalaa wuxuu ku ammaanay dadka mu'miniinta ah inay haybka iyo waxa maqan rumeeyaan suuratu lbaqara bilowgeeda waxaa ku soo arooray aladiina yu'minuuna bilghaybi waayahay waa kuwa haybka rumaynaya iyo waxa maqan marka ahlu sunnuhu dariiqada caynkaasi ah ayaa waxa weeyaan maaragta ay mareen dhammaan saasay u wada rumaynayaan qaala wuxuu mualifku yidhi mithlu xadiisi alisraa'i waalmicraaji wadalika kaasina mithlu xadiisi alisraa'i waalmicraaji waa sida xadiidkii israaga iyo micraajka ka warramayey dheelmintii rasuulka wa kaana wuxuu ahaa yaqadatan soo jeed buu ahaayoo rasuulka lagu dheelmiyey laa manaaman hurdo laguma dheelmin iyo riyo toona fa ina qurayshan maxaa yeelay qurayshi ankarathu arrinkaasi way diiday oo way qoonsatay wa akbarathu waanay weynaysatay walam tunkir manay diidanayn almanaamaati riyooyinkana may diidanayn waayahay waxyaabaha markaa haybiga ah ee adiladu ku sugnaatay wuxuu rasuulkeenna wuxuu sheekhu raxmatullaahi calayhi ugu soo horreysiiyey aayat alisraa waalmicraaj aayaddii weynayd ee ku saabsanayd dheelminta rasuulka alisraa waalmicraajna waa xaq ilaahay baa qur-aanka kariimkaa ku yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlahu linuriyahu min aayaatina alkubraa wuxuu ilaahay nabigiisa muxameda u dheelmiyey si aayaadka waaweyn waxa weeye wax uga tuso sidaa aayadda najmi sheegaysana u arkay aayaadka waaweyn wax ka mid ah laqad ra'aa min aayaati rabbihi alkubraa alisraa marka dhinaca luuqada loola noqdo saraa iyo asraa waxaa la yidhaahdaa asayru fi leyl socodka habeenkii la socdo ayaa la yidhaahdaa guurayn iyo habeen socod iyo wax la yidhaahdaba sharci ahaana alisraa waxaa looga jeedaa sayru jibriila binnabiyi sala allahu calayhi wasalama min makkata ilaa beyt almaqdis cala alburaaq waa socdaalkii malakul jibriil rasuulka ka kaxeeyey beytulxaraamka ama maka isagoo daabaddii buraaqa la odhan jiray ku sida beytulmaqdisna uu geeyey israaga macnihiisu waa kaa waa maka ilaa beytulmaqdis habeennimo geyntii rasuulka la geeyey sala allahu calayhi wasalam almicraajna marka loola noqdo dhinaca luuqada waxaa la yidhaahdaa alaalatu alatii yucraju biha aaladda xagga sare lagu koraa la ydhaah waa bimansilati sullam waa sidan sallaanka oo kale sharci ahaana waxaa looga jeedaa korsiintii rasuulka sala allahu calayhi wasalam xagga sare la korsiiyey beytulmaqdis inta laga qaaday xagga sare loo kaxeeyey ilaa xaysu yashaau allahu min alculaa ilaa la gaadhsiiyey meel saroo ilaahay jalla wacalaa uu ogyahay waay marka alisraa walmicraaj marka la ysku qabto sidaasay u kala duwan yihiin haddii la isweydiiyo la yidhaahdo oo haddii ilaahay uu doonayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu xagga sareba geeyo maxaa baytulmaqdis laga sii mariyey maa makaba ilen wallahu calaa kulli shayin qadiire halkaa uu joogayba maa sare looga kaxeeyo waxay ahlulcilmigu idhaahdaan waxaa laga yaabaa xikmadaha inay ka mid ahayd in waxa weeye dadka markaa kolka uu u sheego arrinkaa ay ka rumaystaan oo dadkii markuu u sheegay uu yidhi halkaasaa la geeyo haddana xagga saraa laysii kaxeeyey dee waxay quraysh weydiisay bal waaye baytulmaqdis oo aanu muddo dheer annagu ku maqnaano ayaad leedahay xalay intii la hurdaan intaan tegey ka soo noqday oo taasaad la timi maantane bal noo sife waa taas xadiidka saxiixii wuxuu sheegayaa inuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam sifadiisii waxyaabo ka midaan xaadir markaa igu ahayn amaan kala iloobay mar alle markay yidhaahaan sife baa ilaahay isoo hordhigay ya kaase waxaa sheeg waa kaa kaasi waa kaa kaasi waa kaa masaajidkanoo hadda aad saa u eegeysa miyaad sifayn kari waayeysa ya waaye albaabkaasi dhankaasu ujeeda kaasi dhankaasu ujeeda halkaasi waa halka ma garata calaa kulli xaal markaa sidaasaa intii ilaahay jalla wacalaa uu iimaanka la doona ay ku rumaysay in badan oo kale oo waxa weeye arrintaa diiday ama ka gaalowdayna waxa weeye way jirtay rasuulkeenna mudan ee sharafta li sala allahu calayhi wasalama ilaahay wuxuu ku ikraamay waxa weeye dheelmintaasi ee fadligiisa ayaana ilaahay ku muujiyey waxa weeye laabqaboojin iyo dejin baana ilaahay uga dhigay iyo sabirsiin ambiyadii oo dhanna rasuulku sala allahu calayhi wasalam habeenkaa waa tukiyey arrinka noocaasi haddaba sidaa sheekhu sheegay kaana yaqda soo jeed buu ahaa oo wuu soo jeedee manaan ma ahayn arrinta noocaasana waxa u deliila oo riyo uun arrintan uu ku riyooda may ahayna si toos ah isagoo soo jeeda ayuu maaragtay waxa weeye arrintan loo dheelmiyey taana waxa u deliila hadduu odhan laha waan riyooday dee quraysh may ku qabsateen lamana yaabteen waayo dee riyada may diidanayn qofkuna intuu riyoodo ayaa waxa weeye meelo dee fara badan isagoo halkan iska jiifa isagoo meelo fog marayo ama jooga uu iskaga riyoon karaa waata kale ah dheelmintaa rasuulka la dheelmiyey sala allahu calayhi wasalama kaanat biruuxihi wa jasadihi macan sida dadka qaar ay yidhaahdeen ruuxda oo keliya may ahayn ee ruuxda iyo jasadkuba way wada socdeen taana waxa u daliila subxaana aladii asraa bicabdihi ilaahay wuxuu idhi addoonkiisuu dheelmiyey ilaahay jala wacala bicabdih cabdigana waxaa la idhaahdaa waa ismun liruuxi waaljasadi macan waa magac nafta iyo jidhkoo wada socda la yidhaahdo weeye ruuxdoo keliyana lama idhaahdo jasadkoo keliyana hee lama idhaahdo ee labadoo wada socdaa la idhaahdo marka mar haddii ilaahay bicabdihi uu ku sheegay ama uu ka cabiray ruuxdiisa iyo marka waxa weeye jasadkiisuba way maaragtay ay wada socdeen waayahay waxaa kaloo aynu intaa kusii daraynaa wakti ahaan goorma ayuu ahaa la yskuma waafaqsano waktigu ahay oo aqwaal baa ku jirta culimada siiradu ay sheegaan oo badan waxase ay u badan tahay wuxuu ahaa qabla alhijra rasuulku sala allahu calayhi wasalam intaanu soo hijiroon waxaa kaloo uu ahaa bacda mowti khadiija geeridii khadiijo dabadeed buu ahaa taana waxaa caddaynaya habeenkii leylatu lisra waalmicraaj rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam salaadaha shantaa baa lagu soo faral yeelay wa hada biitifaaqi ahli lcilm khadiijana waxay dhimatay sida xadiidkii caaisha ee badula khalqigu uu sheegayey intaan salaada la faral yeelin bay dhimatay haddaba khadiija binti khuwaylid oo xaaskii ugu horeeye rasuulka ahayd sala allahu calayhi wasalam wa radia allahu canha iyo rasuulka adeerkii abu aalib oo isna ilaalin jiray labaduba waxay dhinteen sanadii tobnaad ee nubuwada yacnii laga soo bilaabo markii rasuulka loo waxyooday ama lasoo diray soo tiriyo sanadii tobnaad markuu joogo ee intaanu soo hijiroon saddex sano ka hor markaasi ayaa isku sanad ay dhinteen rasuulka adeerkii iyo khadiija adeerkii baana markaa ilaa laba bilood ama saddex bilood calaa qowleyn horreeyey marka wax yar bay kala horreeyeen labadaa qof abu aalib iyo khadiijana waxay ahaayeen laba qof oo quraysh ka tirsan bulshada iyo dadka ay la dhexnool ku dhex nool yihiinna qiimo badan ku leh markaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam tobankaa sanaba aad bay u difaaciyeen way ilaalinayeen wax fara badan ayay kaga gudbanaayeen gaar ahaan dee adeerkii abu aalib oo odayaashii quraysheed ka mid ahaa labadiiba markay meeshii ka baxeen rasuulka waxaa ku soo furantay sala allahu calayhi wasalam albaab ay ku awooday waxa weeye quraysh iyo dadkii markaa dhibayey inay rasuulka aada u dhibaan sala allahu calayhi wasalam ay ku jeesjeesaan oy af iyo adinba ula soo badheedhaan markaasaa dhibaatooyin badan baa ka gaadhay rasuulka iyo saxaabadii wakhtigaa dhibaato badan baa gaadhay waa wakhtiga xataa abubakar uu doonay inuu iskaga hijroodaba waxa weeyaan maka ee ibnu dakinna uu markaa dhexda ka soo codiyey waa wakhtigii rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu carabtu markay soo xajaan uu ku odhanayey alaa man yuballiqunii ilaa qawmihi liuballiqa alaa man yaxmilunii ilaa qawmihi liuballiqa kalaama rabbii faina qurayshan manacuunii an uballiqa kalaama rabbii aw kama qaala sala allahu calayhi wasalam waa markii daa'ifna waxa weeye xataa uu tegey ee maaragtay dabadeeta iyaguna ay soo dhibeen ay soo diideen calaa kulli xaal wakhtigaa dhibaatooyinkaasi ay rasuulka la soo kulmeen sala allahu calayhi wasalama ayaa ilaahay dheelmiyey aayaadka waaweyn wax ka midana uu tusay ilaahay jala wacalaa arrinkaa weyne uu ku maamuusay rusushii in badanoo ka midana samada waxa weeye uu ku arkay marka calaa kulli xaal aayad aada iyo aada u weyn bay ahayd qur-aankana ilaahay waa ka ku sheegay suuratu lisraa bilowgeeda iyo suuradda la ydhaahdo suuratu najmi ama wanajmi bilowgeedaaad ka akhri doontaa kutubta tafaasiirta xadiidta markaa saxiixaynka iyo keyrkood ku taallaana aada bay u faahfaahisay habeenkaa rasuulku waxyaabuhu la kulmay sala allahu calayhi wasalama iyo meeluhuu maray iyo wixii loo soo dhiibay iyo tafaasiisha arrinkaa ku saabsan waayahay marka ahlu sunnuhu way rumaynayaan waxaynu nidhi taariikhdiisa bidabdi la garan maayo sidaa awgeed baa arrinta ku saabsan inuu ahaa bisha rajab toddobiyo labaatankeedii oo dadka qaar ay iska caadaysteen arrintaasi awalan laa daliila calayh waa qowlun dadka qaar ay yidhaahdeen laakiin wax daliilahoo sugan ma leh haadihi waaxida haaniyanna haddii xataa ay sugnaan lahayd inuu habeenkaasi ku beegnaa dee in habeenkaa la soo jeedo ama maalintii fasaxya la galo ama la dambaal degaa dee laa daliila calayha iyadana wax daliila ma leh oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam dhalashadiisii iyo dheelmintiisii ya iyo soo saarkiisii midna rasuulku uma dabaaldegin sala allahu calayhi wasalam xafladana ma qaban dadkana ma odhan xusa maalmaha waaweyn saxaabadiisuna may xusin dadkii wanaagsanaa ee culimada ahaa ee diintan looga dambaynayana may xusin marka waa waxyaabo ku dhisanuun istixsaan dadka qaar ay wanaajisteen oo wax wanaagsan ay u arkeen wax wanaagsan in loo arkaana shayga sharci ka dhigi maayo keligii qaala wuxuu ihi wa min daalika waxaa ka mid a waxyaabaha qeybka ah ee laynoo sheegay ana malaka almowti in malakulmowtku lamaa jaaa markuu u yimi ilaa muusa muuse markuu u yimi calayhi asalaam liyaqbida si uu u qabto ruuxahu naftiisa si uu u qabto latamahu wuu dhirbaaxay dhirbaaxuu kaga karhsiiyey fafaqaca wuxuu soo tuuray caynahu ishiisii farajaca wuxuu u noqday ay huwa malakulmowtki ilaa rabbihi rabbigii markuu u noqdayna wuxuu ihi ilaahay waxaad ii dirtay addoon aan geerida diyaar u ahayn faradda calayhi caynahu ilaahay ishiisii buu u soo celiyey arrinkanna waa arrinka labaad ee mualifku uu soo arooriyey waa xadiid marka bukhaari iyo muslimba ay wariyeen iyo kayrkood ayaa arrintaa tilmaamaya waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen markaa hore malakulmowdka ilaahay uu u soo diray nebi muuse wuxuu ugu soo diray lilikhtibaari waalimtixaan inuu nafta ka qabto markaa uguma soo dirin oo waxbaa ka yar dhinnaa malakulmowdkuna waxaa laga yaabaa markaa dee ma ogeyn laakiin ilaahay uu ogaa waxbaa ka yara dhinnaa markaa lilikhtibaari waalimtixaan ayaa loogu soo diray sidii nebi ibraahimba loo yidhi calayhi salaam inankaaga gowrac iyadoo maqsuudki iyo ujeeddadu aanay ahayn inuu inanka gowracee la imtixaamayey oo la ikhtibaarayey ya ayaa nebi muusena calayhi salaam loogu soo diray malakulmowdka malakulmowdkuna calaa suurati malak ugumuu imana calaa suurati rajul buu ugu yimi muusena ma garanayn inuu malakulmowdkii yahay markuu ihi naftaan kaa qabanaya u arkay ninuu gurigiisii daf soo yidhi ya ayuunbuu waxa la yidhi intuu ku dee xanaaqay bab kaga siiyey waataa ishii soo duushay ishii ku taallay suuradii bani aadamka uu iska soo dhigay ayaa soo duushay markaasaa waxaa la yidhi ilaahay buu ku noqdo suu ihi ilaahay oo waxaad ii dirtay addoonaan geerida diyaar u ahayn markaasaa ilaahay intuu ishii u soo celiyey ayuu ihi ku noqo waxaad tidhaahdaa dibi gacantiisa ha dul saaro dibi dibigu waa wada dhogor soo maaha iyo xoolaha kaleba dibi gacantiisa ha dul saaro in alla inta gacantiisaasi ay taabato oo dhogora mid walba sanad baa loogu kordhinaya lagu siinaya ya haddaad imanka gacantaadan dibisaa dul saarto wada dhogora imise dhogoray ku dhacaysa maad maranaysa ya dee kumanaan dhogora soo maaha dhogor kastoo gacantiisu ay taabato sanad baa lagu siinayaa baa layidhi oo muddada intaa leeg baa loogu kordhinayaa ku noqo markaa dambuu ku soo noqday waxa weye adigu calaa kulli xaal sidii ugu sheegay ishiina iyadoo dee loo soo celiye u arkay wuu fahmay markaa dabadeeto wuxuu ihi intaa maxaa ka dambeeya haddii muddada intaa leeg laygu daro maxaa ka dambeeya dabadeeto waxaa la yidhi geeriunbaa ka dambaysa wuxuu ihi imakaan diyaare haddaba imanka ha layga qabto dhulkii waxa weeye fiicnaana ilaahay buu weydiistay inuu u dhoweeyo waa kii rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam halkaa haddaynu joogno qabrigiisii waan idin tusilaa cinda alkathiib alaxmar soo ma aragti waan idin tusilaa buu lahaa markaa qabrigiisa marka wuxuu mualifku arrintan u soo arooriyey aw arrin inaga maqanoo rasuulkuna inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam sidaa inaynu ku rumayno unbaa ina saaran sababtuu kitaabka caqiidada ugu soo arooriyeyna waxa weeye lianna dadka lunsan qaarkood ayaa waxa weye arrintaa aada iyo aada u diiday ahlulxadiidkana ku eedeeyo yihi wax walba way iska wariyaanuun waxba iskama hubsadaane wax kasta wax macquul iyo waxaan macquul ahaynba way iska warinayaan bay idhahdeen soo ma aragtaan ahlulcilmiguna aada bay uga jawaabeenoo ibnu xibbaan albusti caalimkii la odhan jiray baa aada uga jawaabay oo aada uga hadlay ibnu khusayma aada uga hadlay ahlulcilmigii kale ka dambeeyey ee saxiixeynka iyo sharaxayna iyaguna way maaragtay soo rareenoo way ka hadleen qaala wamin dalika ana malaka almowti malakulmowtku lamaa jaaa markuu yimi ilaa muusa calayhi asalaam liyaqbida si uu u qabta ruuxahu naftiisa latamahu wuu dhirbaaxay oo fafaqaca caynahu ishiisii buu soo tuuray farajaca ilaa rabbihi rabbigii buu noqdo faradda calayhi caynahu ishiisii buu soo celiyey qaala wuxuu ihi wamin dalika waxyaabaha maqan waxaa ka mid a ashraadu asaaca calaamaadka qiyaamaha milu khuruuji dajaali wadalika kaasina milu khuruuji dajaali waa sida soo bixista ninka dajaal laydhaa beenta badan wa nusuuli ciisa bni maryama iyo soo degista ciisa bni maryam calayhi asalaam fayaqtuluhu kolkaasuu markaa dilayaa wa khuruuji yajuuja wamajuuj iyo soo bixista yajuuj iyo wamajuuj wa khuruuji daaba iyo soo bixista daabadda wa tuluuci shamsi min maqribiha iyo ka soo bixista cadceedu ka soo baxayso xagga ay u dhacday galbeedka iyo wa ashbaahi daalika kaa waxyaabaha shabahee lamidkaa oo mimaa kii ka mid ahaaday ama mimaa kii ahaaday dheh saxa uu ku asaxay ee uu ku sugnaaday bihi isagaba annaqlu soo guurintu ay ku sugnaatay mualifku halkan wuxuu kaga waramay ashraatu saaca saddexdan markaa arrin ee aynu saaka halkan ku akhrieynayba waa waxyaabaha kitaabkii hore aynaan ku aragin laakiin kani uu qorayo waay ashraad ama alashraad waa jamcu sharad weeye jamcu shardin maaha waa jamcu sharad weeye waa jamcu markaa waxa weeye asharad sharadkuna waa bimacna alcalaama calaamadaa la idhaahdaa waay waxaana looga jeedaa ashraad saaca alcalaamaat adaalatu calaa qurbi yowmi alqiyaama waa calaamadaha tusinaya dhowaanshaha qiyaamihii asaacana waxaa looga jeedaa yani waa qiyaamaha waa ismun min asmaai qiyaama maalinka qiyaamo magacyadiisa ayuu ka mid yahay asaaca waay magacyo badan oo kalena way leedahay sida alqiyaama alxaaqa alwaaqica ataamatu lkubra asaakha yowm alxasra yowm alaasifa alaazifa magacyo fara badan oo kalena way leedahay marka saacaddu gooray dhacayso lama oga ina allaha cindahu cilmu asaaca wa cindahu mafatixu lgaybi laa yaclamuha ila hu hiya fii khamsin laa yaclamuhuna ila allah ma lmas'uulu canha biaclama min asaa'ili adiladu saasay ugu soo aroortay saacaddu goortay dhacaysa ilaahay mooye cid kale ma oga waxay ka mid tahay waxyaabaha haybka mutlaqa ah ee ilaahay cid kale aan u sheegin waay ha yeeshee ilaahay jala wacalaa raxmaddiisa iyo fadligiisa calaamado ayuu u yeelay tusinaya inay soo dhowaatay dadkana ku baraarujinaysa inay u diyaargaroobaan oo waxa weeye ay ka feejigaystaan calaamadahaasi waxay u qaybsamaan ashraatun ama calaamaatun suqraa wa calaamaatun kubraa calaamado yaryar iyo kuwo waaweyn bay u qaybsamaan calaamadaha yaryarina saddex qaybood bay u qaybsamaan wax hore u dhacay oo dhammaaday iyo wax intuu hore u dhacay weli socda iyo waxaan weli dhicin waxaana ahlulcilmigu tilmaamaan calaamaadkii yaryare adiladu sheegtay badidoodu yah akarkoodu way dhaceen soo saaristii rasuulka ka mid ahayd sala allahu calayhi wasalam war ya soo saaristii rasuulka ayaa ka mid ahayd calaamadaa tusinaya qiyaami inuu soo dhowaaday intaynu ka joognaa soo saaristii rasuulka sala allahu calayhi wasalam geeridii rasuulkaa ka mid ahayd sala allahu alayhi wasalam ya intaynu ka joognaa geeridii rasuulkeena sala allahu alayhi wasalam markaa kuwaasi alcalaamaat suqraa baa la ydhaha alcalaamaat lkubraana waa calaamaadka waaweyn ee iyagu marka la arko waxa weeye saacaddii markaa ay iskaba soo dhadhowdahay haddii la arka kolkaa iska dee qiyaami haatan taaganya calaamaadkaa waaweynna tobanba marka ay yihiin ama tobanbaa ka mid ah tobankaasi waa dajaal iyo soo degista nebi ciise iyo yajuuj iyo wamaajuuj soo bixistood iyo daabad iyo cadceeddoo xaggan galbeedka ka soo baxda iyo saddex dhula jari soo iman doona iyo dabka iyo umuur noocaasa weeye waxaasoo dhanba waxaa ka soo wada horeynaya nin markaa aalubeytka ka mid oo magaciisa moxamed ibnu cabdilaahi la ydhaha rasuulka la magaca sala allahu calayhi wasalam oo almahdi la ydhaha almahdiyu almuntadir ayaa soo bixi doona aakhiru zamaanka ninkaasi waa nin markaa cadaali ah waa nin madaxa waxa weeye dhulka wuxuu ka buuxin doonaa cadaalad iyo xukun waxa weeye wanaagsan sidii dulmi iyo jawr iyo balaayo looga buuxiyey waktigaana waxa dhici doona dagaallo adarag baa dhici doona oo gaalada iyo muslimiinta waxa weeye dhex mari doona oo gaar ahaan barigan dhaxa iyo aada uga dhici doona oo aada looga hooban doono waxaad ka akhriyi kartaa axaadiidta dhaadheer ee saxiixa muslimkaa ayaad ka akhriyi kartaa wakadalika bukhaarina qaar ka miduu soo aroorinay marka iyadoo ninkaasi uu jiro ninkaa mahdiga la ydhaana axaadiis sugan baa ku soo aroorta waana waxyaabaha marka ahlu sunnuhu ay rumaynayaan safarini waa ka manduumadiisa ku sheegayo markuu calaamaadka saacadda ka waramayo minha alimaamu alkhatamu alfasiixu muxamedu almahdiyu walmasiixu imaamka aimada markaa lagu khatimay ee fasiixa ahi ee aalubeytka ka midi waa muxamed ibnu cabdilah moxamed almahdi waa mahdigaa weeye mahdigaasi isagoo jooga oo gaaladana waxa weeye aada loo diriray ayaa markaa waxa soo baxaya dajaal baa soo baxaya calaamaadka hadda uu inoo sheegayna dajaal baa ugu horeeya dajaalkani ikhwaani axaadiidta ku soo aroortay aad bay u badan tahay wax badan baanu rasuulkeenu inooga sheegay sala allahu calayhi wasalam sidaa awgeed baa darsi keliya kagama bogan karno oo waxaynu xasuusan karraa imanka imaamu lbukhaari oo kale saxiixiisa baabu dikri dajaal intuu idhaahda ayuu koob iyo toban xadiis oo saxiixa israacinaya oo musnad ah ya marka waxa weeye masiixu dajaal iyo nusuulu ciisa bni maryama iyo axaadiidta ku soo aroortay waa mutawaatira qaطcan ahlulcilmi badan baana caddeeyey ya haddaynu soo koobno wuu jiraa ninkan masiixu dajaal la ydhaah addajaalna waxaa loogu bixiyey likahrati dajlihi wa kadibih wa tamwiihi beentiisa ayaa aada iyo aada u badan waanu joogaa ilaa imaka wuu joogaa oo sida xadiidka saxiixa muslimka ku yaala xadiiduljasaasa uu caan ku yahay dad baaba arkayba marka jasiiradaha qaarkood buu ku xidhan yahay ya jasiiradaha qaarkood ayuu ku xidhan yahay cid alla cid imaka ilaa imaka aragtay oo dadka ka midina ma jirto nimankaa hore ee dee wakhtigaa rasuulka u sheegay mooyaane sala allahu calayhi wasalam ya kuwan imanka idhaa meel walba waanu ka soo waranaa santalaydhaanu haysanaa oo meel kasta warbixinaanu ka soo duubnaa may arag dajaal waanu joogaa meel buu ku xidhan yahay haddana may arag yajuujiyo wamaajuujoo iyaguna joogana may arag lagama yaabana marka dadkan cilmigoodu waa mid xadidan gaaladuna wax badan ma hayaan inagunbay libaaxyeen oo sheegtaane ya wax badan sheekh ma hayaan weeye marka halkaasuu ku xidhan yihi sidaasuu meel ugu xidhan yihi mar alla markaa ay wakhtigii dee loo ogolaanayo inuu soo baxa ay gaadho waxa la yidhi u cadhoonaya sida saxiixa muslimkaba ku soo aroorta mar alla markaa u cadhoodunbuu gam xadhigii iska jaraya wixii ku xidhnaa waa kaa dee fagar soo odhanaya dadkuu imanayaa marka hore sida axaadiidta qaar ay tilmaamayaan wuxuu sheeganaya inuu nebi yahay inuu nebi yahay buu sheeganaya haddana nebinimadaa ku joojin maayo waxaabuu odhanaya rabbigiin baanu rabbinimuu sheeganaya dhulka afartan maalmood ayuu joogaya afartankaa maalmood maalini sanad bay laegtay maalinina bil bay laegtay maalinina asbuuc bay laegtay maalmaha kale toddobiyo soddonka soo hadhayna waa maalmahan kalo aynu maaragta naqaano kale dhulka oo dhan wuu marayaa makiyo madiine mooyaane dhulka oo dhan wuu maraya makiyo madiine mooyaane makiyo madiinana albaabadeeda laga galo malaa'ig baa joogsanaysa oo ilaalaynaysa oo u diidaysa inuu markaa soo galo laakiin makiyo madiina dadka jooga qudhooda ee xunxuni way usoo baxaya waa kii rasuulku inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam marka loo diiday inuu galo madiina ayuu tuwa bahalkiisii tumaya markaasaa dabeetana saddex jeer ay geriraysaa madiine say wax alla wixii munaafiq iyo munaafaqad ku dhex jira ay dabadda waxa weeye ugu soo saydhayso waa arrimo aada iyo aada u waaweyn waxyaabo markaa khawaariqa buu wataay oo cajiiba ya dadka waxa weeye cirka waxaan ka yaabaya haddii aan waxyaabahaa sii galayn waktigu ila dheeraaday waa soo koobayaa cirkan oo ayuu odhanaya shub saa roobka saa u shubaya suu dhulka soo saar saa wax alle wixii ku jira saa usoo saaray hadday tahay doog iyo hadday tahay caleen iyo hadday tahay dheeman iyo hadday tahay waxyaabii lagu aasay iyo dahab iyo wax alla wixbay saa usoo saaraysa ya suu kuwa raaca odhanaya cunoo cabba waa taas kolkaasaa kuwa waxa weeye diida xoolahooda iyagana lagu sallidaya marka abaar iyo xoolaha oo ka baxa iyo waxa weeye xoolahoo ka cad iyo caana midnaba ay ka waayaan iyo waxyaaba noocaas ma garata ilaahay inoo sahlo waxaan u malaynayaa hadduu dadka markaa soomaalida kaasi kusoo bixi lahaa ya allah sahlo wax ka hadhi lahaa inuu aada u yaraan lahaa wuxuu wataa janno iyo naar janno iyo iyo naar waxa weeyaan markaa ayuu kala wataa wax janno ah oo kale ah iyo wax naar oo kale ah qofkii yeele ee rumeeya waxaa jannada weeg buu geynayaa ka diidana waxaa naarta weeg wuxuu rasuulku inagula dardaarmay sala allahu alay wasalam ciddii la kulantaa waar xagga waxaa naartiisa gala naartiisa oo kuu naartaasi ku tuuro ilaahay janno uga dhigaya ma fahanta kuu waxaa jannada uu ku sheegayo ku tuurana ilaahay naar buu kaga dhigaya markaa naartiisa gala ninkii soo gaadho baa rasuulku ku dardaarayay sala allahu calayhi wasalam waaya waxa markaa raaci doona dad fara badan oo u badan yahuudda iyo dumarka iyo dadka markaa reer miyiga ah yuhuudda asfahaan meesha la ydhaa degan waa halkan imika ay degaan dhankaas weye jihada imika yuhuuddu halkaa ay degaan toddobaatan kun inay raaci doonaan baa rasuulku inoo sheegay sal allahu alayhi wasalam aad baanu inoogaga digay oo wuxuu rasuulku yidhi maa min nabiyin ilaa andara qawmahu alacwara dajaal alaa inahu acwar wa ina rabbakum laysa biacwar maktuubun bayna caynayh wa maktuubun bayna caynayhi kafara rawaahu lbukhaariyu wa muslim nebi kastoo ilaahay soo saaray ninkaa beenta badan ee cawaran wuu ka digay weliba rasuulkeennuna sala allahu calayhi wasalama si aanay ambiyadaa horeo dhami uga digin oo ka sarraysa ayuu uga digay rabbinimu inoo sheeg idiin sheeganayaae rabbigiin iyo isagu iskaga kiin qaldami maayaan waayo rabbigiin ma cawara isagu se wuu cawaran yahay halkaana waxaa kaga taalla labada indhood u dhaxaysa ka fara baa kaga taalla qof kastoo muminina uu akhriyay sooma aragtid marka waa nin waxa weeye sidaasa oo dhib badan oo fitnadiisu aad iyo aaday u weyn tahay weeye waay waxyaabaha markaa khawaariqda ah ee uu watay cajaa'ibka ah tusi maayaan inuu qof wanaagsan yahay ama weli ilaahiyo tusi maayaan waa shaydaan haddana waxyaabahaasu waxa weeye wata marka faaliyo yar ama mid wax yaro sheegay oo beri la arkay ayay dadku la dawaqsan yihiin ya oo aanad laga fujinahayn waa beenaale maxaad ka dhegaysanaysa mid beri intuu waxyaro sheegay deetana ay wax yar ka arkeen faaliyo yar ama fooxiso yar gow ayaan laga furfurahayn ama nin idhaa waraabaan la hadlaa ya maxaad umalaynaysaa waxa weeye ka noocaas hadduu kusoo bixi lahaa fitnadiisuna waa fitnada ugu weyn ee adduunka ka dhacaysa laga soo bilaabo markii ilaahay nebi aadam abuuray ilaa suurta la afuufaya inta ka dhex leh wixii fitne ka dhacaya iyo dhibaato fitnada masiixudajaal baa ugu wey cala alilaaq sidaana rasuulkeenna inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam waxaa jira waxyaaba markaa lagaga badbaadayo waxyaabaha lagaga badbaadayo waxaa ka mid ah in ilaahay laga magan galay jala wacala gaar ahaan marka salaada faralkaa laga sii baxayo atixiyaadka iyo salliga nebiga dabadii ducooyinka la akhriyo ayaa lagu daraadee in masiixu dajaalkaa sharkiisa ilaahay laga magan galo oo afartii buu ka mid aha allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wa min cadaabi naari wamin fitnati almaxya walmamaat wamin fitnati almasiixi dajaal ilaahay waa in laga magan galo laba ciddii aragtaana waa inay ku akhrido suuradda la ydhahdo suuratu lkaafi fawaatixdeeda iyo qeybaheeda hore saddex qofku waxa weeye hadduu maqla halkaasuu soo socda ama halkaasuu ka soo baxaya waa inuu iskaga fogaadu weydaarto oo halkaa lagu sheegay mooye meel kale uu uga cararo oo wuxuu rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam man samica bihi falyana canhu waman adrakahu falyaqra calayhi fawaatixa suurati lkahfi qofka maqlee meel buu ka soo baxay ama joogaa maqlaa ha iskaga durko sababtu maxay tahay lianna shubahaadkiisa iyo wuxuu afuufaya iyo waxa weeye waxyaabahan caadaadka khilaafsan ee uu wata ciidi ka badan dabeeto qofku isagoo isle waxba ku yeeli maayo oo mumin isoo arku u tegaya siduu waxyaabaha ugu dhurayo dabeetana gebigiisaba raacaya dadna wuu leeyahy ciidamo iyo daduu wata iyo qaar waxa weye iska soo horreysiinaya iyo qaaruu dadka u diraya iyo wax ciidda ka badanna uu wataa dee keligii maaha waayahay marka calaa kulli xaal waxyaabaha noocaasah ayaa maaragtay lagaga badbaadi karaa waanu soo baxayaayo weliba wakti maaragtay aan aada loo hadal haynin oo dadku iska moog yihiin oo layska howlaha kale layska wato ayuunbu waxa weeyaan maaragtay mur soo odhanaya qaala wuxuu yidhi wa nusuuli ciisa bni maryama calaamada labaad waxay tahay ee ka mid a calaamaadka qiyaamaha soo degista ciisa bnu maryama fayaqtuluhu kolkaasuu dilayaa dajaalkii ciisa bnu maryama sideedaba calayhi salaam ma dhiman ilaahay baa xagga sare u qaaday markay gaaladii isku dayeen inay dilaan baa ilaahay ka dhex qaaday oo waxa weeyaan maaragtay uu xagga sare geeyey halka saruu joogaa ilaa maka waanu soo degi doonaa waxaa u daliila wain min ahli lkitaabi ilaa layuminana bihi qabla mowti wa yowma alqiyaamati yakuunu calayhim shahiida axad ka mid maaha ahlulkitaabka hadduuse ka mid yahay wuu rumayn doonaa nebi ciise calayhi salaam qabla mowtihi ay qabla mowti ciisa damiirkaasi wuxuu noqonayaa ilaa man ilaa ciisa calayhi salaam sidaasna waxay ka asaxday saxaabada qaar sida abi hurayra oo kale radia allaahu canhu wa ardaah markaa ciisena waa soo degayaa axaadiidta saxiixiina way ku soo aroortay oo wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam wallah waladii nafsii biyadihi layushikana layuushikanna an yanzila fiikum ibnu maryama xakaman cadlan fayaksiru asaliib wayaqtulu lkhinziir wayadacu ljizya allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye waxa dhow ciisa bnu maryama inuu dhexdiinna markaa ku soo dego wuxuu ka soo degayaa markaa wadankan dimishqa agteeda cinda manaarati albaydaa isagoo laba malag midba gacan saaray ayuu bartaa ku soo degaya sidaa xadiidka saxiixa muslimka sheegayo kolkaasuu uu idinkala xukumayaa cadaalad buu idinku kala xukumayaa uu idinkala saarayaa sharcigaa uu ku xukumayaana kii berigii hore isaga ilaahay usoo dhiibay maaha ee injiile waa sharciga nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam sidaa awgeed baa la ictibaarin maayo rasuul nabi maxamed ka dambeeye waxa weeye mid ka mida atbaacda iyo dadka raacsan rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ee sharcigiisa ku dhaqaaya ayaa waxa weeye la ictibaarinaya soo ma aragtaan waay markaasaa dabadeetana markuu soo dego wuxuu imanayaa iyadoo dajaalu dhulka fasahaadiye uu meel walba maray oo waxa weeyaan markaa bari iyo buguxba uu dhex qaaday markaasuu dajaalkaa ka daba tegayaa kolkaasaa waxa weeye uu dilaya u kaga siinaya dadka uu uga raaxaynaya waxaa markaa soo aroortay ilaa afartan sano ayuu maaragtay dhulka dib usii joogayaa sanado barwaaqaabaa dhacaya oo dad iyo dunyaba ilaahay u barakaynayo dadka waxa maaragtay uu siiyey dhul iyo dunyaba ciisa bnu maryam marka uu xaji doonaa sida rasuulkeenu sheegay sal allahu alayhi wasalama marka dambena uu dhiman doonaa ummadan ayaa ku tukan doonta saasaa lagu aasi doonaa aaaarta qaar waxaa ku soo arooray in rasuulkiiyo labadiisii saaxiib lagu agaasi doono laakiin arintaa wax daliilahoo saxiixii kuma soo aroorin wallahu aclam markuu rasuulkeenu yihi sal allahu alayhi wasalama yaksiru saliib macnuhu wuxuu yahay bay ahlulcilmigu yidhaahdeen wallahu aclam ee yubطilu diin الnasara bian yaksara asaliiba xaqiiqatan waxa weeye diintii kiristaankuu burinayaa saliibkoodi iyo karooskoodiina wuu burburinayaa wixii ay sheegan jireenna meeshuu ka saaraya wayadacu ljizya jizyadana wuu dhigaya macnuu waxa weeye laa yaqbalu min annasaara hayra alislaam aw ilqatl kiristaanka inuu laayo iyo inay islaamaan mooye wax kale ka yeeli maayo xataa inay jizye bixiyaan ka yeeli maayo wadaadkii la odhan jiray qaadi ciyaad ciyaad ibnu muusa ayaa isagu wuxuu ii ee yulzimu nnaasa aljizya dadkuu jizyada ku laasiminaya weeye macnaheedu oo jizyu ka qaadaya ya laakiin waxay ahlucilmigu idhahdeen tafsiirkaasi waa khata sax maaha sax maaha bay idhahdeen waxaynu markaa baraarujinaynaa sidaynu horeba usoo xusnay soo degista ciisa bnu maryama iyo soo bixista masiixa dajaal xaadiista ku soo aroortay waa mutawaatir alimaam alalbaniyuna raximah llah kitaab baa jira uu wax alla wixii axaadiista suga ee baabkaa ku saabsan ee sugan uu maaragtay waxa weeye sidii caadada u ahayd uu ku wada ku soo wada arooriyey oo uu ku taxay isagoo tartiibiyey oo si cajiib leh u alifay waxaana hadaladiisa ka mid ahaa walaxaadiiu fii dalika mutawaatiratu kamaa shahida bidalika kaiiru min alxufaadi almahra albani baa ihi waa mutawaatir axaadiista ku soo aroortay masaa'ilka siday culimo badan oo xufaad oo xariifiini sheegeen buuri culimadaana waxaa ka mid a tusaale ahaan ibnu kaiir waxaa ka mid a alxaafid ibnu xajar oo labaduba laba muxadis oo waaweyn ahaa waxaa ka mid a sadiiq xasan khan waxaa ka mid a caalimkii mucaasirka axmed shaakir la odhan jiray iyo marka keyrkoodba way sheegeen axaadiistaasi inay mutawaatir tahay sidaa awgeed arrimaha caynkani waa arrimo waajib ay tahay inaynu rumayno in la diidaana sida dadka qaar ay sameeyeen waa mid baail ah oo aan markaa sax ahayn waxaynu intaa weliba kusii daraynaa dajaalkaasi masiixu dajaal baa la idhaahdaa nebi ciisena calayhi salaam isagana masiix baa la idhaha ya minhu smuhu lmasiixu ciise bnu maryam oo masiixna naanaystiisa ahayd ciisena wuxuu ahaa hee magiciisa ayuu aha soo ma laakiin magiciisiibaa waxa weeye wuxuu noqday naanaysta qudheediibaa aada u caan baxday ilaa sidii magacoo kale he hay noqotay soo ma waayo asal ahaan dee marka magac iyo naanaysta la wada sheegaayo waa in magaca la horreysiiye soo ma ya abyaaddii ibnu maaligu halkaa ku sheegi jiray miyaa xasuusan ya waay laakiin halkan aayaddan qur-aanka ahaynu hadda akriyaynay minhu smuhu lmasiixu ciise bnu maryam iyomaa la horreysiiyey يا لقب كيبا له الرئيس يوم صيحة صماه لماذا لأن اللقب كيبا عان نقرصدي اسمك أي واحد ويان ماركته وعانوي مركا مسيح الدجال محا مسيح لوغو بخيي waxa la yiri waxa loogu bixiyay li'annahu mamsuuhul 'ayn la yubsiru biha ah waayo ishaasi ayaa masaxan oo waxba kuma arkaayo waxana la yiraahdaa isaga masiixu dalaala la yiraahdaa masiixu dalaala waa masiixi baadida nabi ciise alayhi salaam maxaa isagana masiix loogu bixiyay ee waxa la yiri li'anna zakariya masax waayo nabi zakariya ayaa masaxay waa la yiri waayo وقول كان الإمام القرطبي كتاب كيس لنا تذكرة وعكس رأي الإمام أبو إسحاق الحربي غريب كيس كتاب لنا غريب الحديث كينو كشاقة وحكى لي لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برأ وهو قول ابن عباس عد الله عدي حنون هيا أما آفيسا كأف كلا كإندها لا كدقها لا كحنون كلا هيا كبرست قبه سيدا سنبو مسح يدو يتبرح ilaahay jalla wacala waa ka raacinayo waa bogsiinay sidaasaa loogu loogu bixiyeyna waa la yidhi wallahu aclam marka nebi ciisena calayhi salaam waa masiixu lhudaa masiixu dajaalna waa masiixu adalaala marka masiixu lhudaa yaqtulu masiixa dalaala masiixii hanuunka ayaa wuxuu dilayaa masiixii dalaalada inuu dilayana axaadiista saxiixay ku soo aroortay wuxuu weliba ku dilayaa meesha la idhaa baabulud oo waxa weeye ku taala baabulud meesha la idhaahdo ayuu dilayaa falastiin ku taala wa annahu yaqtulu lidajaali bibaabi luddin faxul ila aakhiri kalaamih qaala wuxuu uhi mualifku wayajuuja wa khuruuji yajuuja wamajuuj iyo soo bixista markaa yajuuj iyo wamajuuj waay jazaaka allah khayr waxay markaa ahlulcilmigu idhaahdeen wayaqtulu lkhinziir bahalka la idhaahdo khinziirka ama doofaarkana wuu dilayaa kawbuu kaga siinaya doofaarka kiristaanka iyo gaalada looga taaglayahay waxa weeye isna wuu dilaya qaar baa yidhi culimada oo dee dilista markaa khinziirku waa arrin isagu waxa weeye maaragtay la imanaye sideebaa waxa weeye loo odhanayaa sharcigii nebi maxamed buu ku raacaya iyo wulinta waliba burinta maaragtay jizyada waxay ahlul cilmigu idhaahdeen ama burinta jizyada waranka uu rasuulkeenu ka sii waramay sallallahu alayhi wasallam inuu jizyada meesha ka saari doono ayaa waxay tilmaamaysaa qaadista jizyadu inay waqtiga inta aanu ciise soo bixin bay ku eegtahay soo ma aragti mar alla markaa ciise yimaado xukumka jizyada in gaalada qaar laga qaada ah waa la nasakhayaa markaa laga qaadi maayo ama waa lala dagaalamaya waa la laynaya ama way islaamaya ma fahanti waay tan khinziirkana dee imakaba waa la dili karaa bay culimadu yidhahdeen oo haddan qudheedu waxa weeye in la dilo ya xayawaankaa waxa weeye khatarta ah nijaasta ah in markaa waxa weeye la dilo wax diidayaa imakaba ma jiraan markaa bahalkaa doofaarka ahe jaraasiimta badan iyo dhibaatada badan leh haddana gaaladu ay waxa weeye sa aragteen cunayaan isagana wuu dilayaa قال وحول وخروج ياجوج وماجوج صبحست ياجوج وماجوج ايا ما ركته كميده وwaxa lagu cadfaya mithluda hore ay wamithlu khuruj yaajuj wamaajuj yaajuj wamaajujna iyaguna waa laba qabiilo bani aadamka kamida aad baan ay u farabadan yihiin waxaanay ku xidhan yihiin halkii dil qarnayn uu ku xidhay ayaa waxa weeye ay ku xidhan yihiin ilaahayna quraanka waa ka ku sheegay sida suuratul kahfi iyo suuratu maryam waxaan leeyahay suuratu alambiyaa ilaahay waxa weeye labadaba uu ku sheegay marka calaa kulli xaal iyaguna waa laba qolo oo jira weeye waa laba qolo oo jira waxa weeye waana gaalo waxay soo bixi doonaan waktigaa ciise bnu maryama dadka muslimiinta uu la joogay iyaguna soo baxaya oo iyadoo ciise iyo dadkii muslimiinta ay joogaan baa ilaahay u waxyoonaya waxaan soo saaray dad addoommo anigu aan markaa leeyahayoo cid iska celin karta aanay jirine adiga iyo dadkaa mu'miniinta ahay markaa buurtaa duur fuula oo halkaa ku dhufays qaata ayaa ilaahay u waxyoonaya marka calaa kulli xaal iyaguna waa niman dhulkao dhan maraya oo dee meel walba buuxinaya oo badda laydhaa buxayra tabariya oo maaragtay xaggaa ku taalla ayaa kuwooda ugu horeeya ay soo marayaanoo way laacayaan gebigeedaba kuwa ugu horeeya kuwa ugu dambeeyaana waxay odhanayaan alla ila malaha halkan berbe biyo ku jiri jiri xadiiska saxiixa ku yaalla sa sheegi bal farahood intuu leeyahay malays ya marka ala kulli xaal xadiis dheero insha Allah riyaadkana marka ay nagu soo mari doono ay nagu soo dhadhow ayaa arimaha rasuulku aad ugu faahfaahiyay sallallahu alayhi wasallam dadka qaar baa hadaba waxay yiraahdeen waxay ahaayeen tataarkii nimankii tataarka la oran jiray taariikhda dhexe dadka muslimiinta soo maray gaalada ahaa ee umada badan laayay ee inta muddada dheer joogay wadamada muslimiinta ee Mongolia iyo meesha ka yimi ayaa bay ahaayeen bay dadka qaar yiraahdeen mucaasiriinta qaarkood taasi laakiin sax maaha ma fahamtay waa qalad weeye qaarna dadka qaar waxa bay yidhaahdeen waa chiniskan waa indho yartan ciidda ka badan bay yidhaahdeen laakiin taasina waa mid baatil ah waayo ma meel bay ku xidhan yihiin soo kuwan loo tegaye dadka way maraya laga ganacsanaye meel bay ku xidhan yihiin meel bay iyagu ku xidhan yihiin oo dilqarnayn baa ku xidhay meel aada u fogoo dhulka ka mid ah wax bini aadamka ka mid ahoo hadda soo arkayna ma jiro ma fahamtay marka ilaahay u ogolaadaan ay soo baxayaan halkii bay sidii ugu xidhan yihiin laakiin maaragtay bawaadiru khuruujihim soo bixistoodii inay soo dhowaatay waxay muuqatay wakhtigii rasuulkeena sharafta leh sala allahu calayhi wasalam waa kii rasuulku waxa weeye isagoo argagaxsan intuu soo kacay lahaa waylun lilcarab min sharin qad iqtarab futixa alyowma min radmi ya'juuja wama'juuja mithla mithlu haadih وحلق بأصبعها الإبهام والتي تليها إبتا إن لك بالغ فري وكي رسول كولي صلى الله عليه وسلم تاسنا الشر بيت الماميس واي قال وحول وخروج الدابة يسو بحست دابة دوي دابدنا إيدنا وحي كمتهي سو بحست يدو علامات كالساعة أي كمتهي إلهي بانا قرآن ككشة وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون marka qowlku uu korkooda ku dhaco waxaan u soo saaraynaa daabad baanu dhulka uga soo saaraynaa la hadlayso kula hadlaysa dadku inaanay aayaadka yaga yaqiinsanayn idaa waqaca alqowlu calayhim maxaa looga jeedaa qataada wuxuu ihi waxaa looga jeedaa ee wajaba alqadabu calayhim marka cadhada ilaahay dadka ay ku waajibto ee ay cadhada ilaahay maaragtay ay shaqaystaana ilaahay u cadhoodo waxaa kaloo markaa lagu fasiray waqaca alqowlu bimowti alculamaa wadahaabi alcilmi warafci alqur'aan wadalika ida lam ya'muruu bilmacruufi wayanhw can ilmunkar qaala bnu cumara radia allahu canhu waa marka qowlku ku dhacaya dadka waa marka culimmadu dhimato cilmiguna tago qur'aankana la rafciyo rafcu lqur'aan baa jira saynu soo maray waa marka ay wanaagana isu sheegi waayaan xumaantana isu diidi waayaan kolkaasaa waxa weeye daabaddu ay soo baxaysa waay marka qowlku uu ku dhaco ayaanu daabad u soo saaraynaa daabaddaasi inay tahay shay un markaa la soo saarayo oo calaamaadka saacadda ka mida baa laynoo sheegay laakiin sifaadkay leedahay iyo waxyaalkay ka soo baxaysa iyo waxyaabaha noocaasa wax caddaynayaa ma jiro xadiis badan oo waxa weeye daciif oon sugnayn baana waxyaabaha ku soo arooray sifaadka iyo waxyaabaha badan ay dadka qaarkood tiriyaan waa waxaan sugnayn weeye inay daaba tahay oy soo baxayso ayaa qur-aankuna inoo sheegay xadiidka rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam inoo sheegay waay ilaahay wuxu uhi akhrajnaa lahum daabata min alardi tukallimuhum dadkii way la hadlaysaa maxaa looga jeedaa dadkay la hadlaysaa waxaa la yidhi tukallimu lmuwaxidiina bibutlaani siwa diin ilislaam dadka muwaxidiintaabay kula hadlaysaa baatilnimada diinta islaamka waxaan ahayn waxaan diinta islaamka ahayn oo dham inuu baatil yahay bay dadka muwaxidiinta u sheegaysa wa qiila tukallimuhum bimaa yasuuuhum waxay kula hadlaysaa baa layidhi dadka wax ka naxiya oo aanay ku farxin waxaa kaloo layidhi waxay kula hadlaysaa intan dambe tukallimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun dadku aayaadka ilahay inaanay rumaysnayn bay kula hadlaysaa hadalkeedu waa intaa dambe بآياتنا وحا ابن عباس كفسر أي بخروجها سوبحستيدة لأن خروجها من الآيات وهي سوبحستيدة آياتك إلهي أيوك مديهي واي بعض أهل العلم وحا إلهدان ما شاء الله إلهدان مركا أجياد وآه dhul maka ku yaala ama buur ku taala maka ayay ka soo baxaysaa taa laakiin wallahu aalam anigu ma garanayo wax daliilo saxiix oo tusinaya safariinina waa ka ku sheega منظومديسا يراهد كذات اجياد على المشهور كذات اجياد markuu daabada sheegayo cala almashhuuri buu leeyahay rasuulkeenuna wuxuu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam ina awala alaayaati khuruujan tuluucu shamsi min magribiha wa khuruuju daabati cala annaasi duxan wa ayuhumaa maa kaanat qabla saaxibatiha falukhra calaa iriha qariiba rawaahu muslim aayaadka waxaa ugu horeynaya cadceeddu inay xagga galbeed ka soo baxdo iyo daabaddu inay goor barqa ah dadka ku soo baxdo labadaa tii soo horeysaba baa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam toodii soo horeysaba ta kalena way ku daba jirtaa oo wax saasa kama dambayso waxay haddaba ahlulcilmigu halkaa isweydiiyaan soo bixista daabadda iyo waxa weeye soo bixista cadceeddu xagga galbeed ay ka soo baxayso qadcan waxaa ka horeeya arrimaha aynu soo maraynay ya sida dee masiixudajaal soo bixistiisa iyo soo degista ciise iyo arrimahaasaa ka horeeya yajuuj iyo maajuuj soo bixistooda iyobaa ka horeysa qadcan haddaa tan maxaa loogu magacaabay awal alaayaat waxay ahlulcilmigu idhaahdeen waxaa looga jeedaa ay awalu laayaati alatii laysat maaluufa aayaadka aan markaa dadku aanay la qabsan baa looga jeeda oo dadku dee waxyaabahaanay la qabsan waxaa ka mida daabad siday tiyo kayfkeeda la garanaya inay barqa kusoo murtidha waa waxaan maaluuf ahayn oo lala qabsan cadceedan xaggan un ka soo baxaysaa maalin walba inay xaggan un ka soo noqoto waa aayad khayru maaluufe ah oon dee lala qabsan weeye oo argaga xumadda ku ridaysa soo ma laakiin masiixu dajaal iyo diyaalaba ku soo degista ciise iyo yajuuj iyo majuuj iyo waxaan oo dham isku wada daro waxaa la odhan karaa dee waxa weeye dhammaantood waa bani aadam soo ma dhammaantood waa min bani aadama bani aadamka ayay markaa ka mid yihiin dee bani aadamkuna waxa weeye soo bixistoodu waa arin dee markaa maaluufa ama in la arkaa waa arin waxa weye maaluufa markaa saasay ahlulcilmigu ayay isku waafajiyeen qaala raximahu llah wa uluuci shamsi min magribiha ay wa milu uluuci shamsi iyo sida soo bixista cadceedu ka soo baxaysa min magribiha xagga ay u dhacdo ya cadceedu sidaa ay u socotuunbay maalin xaggan ka soo bixi doontaa taasina aayaadka waaweyn bay ka mid tahay marka cadceeddu xaggan ka soo baxdana toobadda la aqbali maayo oo rasuulkeennu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa taquumu saacatu xataa tatluca ashamsu min maqribiha faidaa alacat wara'aaha annaasu aamanuu ajmacuuna wadalika xiina laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayraa markay dadku arkaan cadceeddiio xaggan ka soo noqotay iimaan bay la wada imanaya iyo camal saalixa oo waxa dee ay arkayaan inay saacaddii taagan tahay laakiin waktigaa qofka iimaan la yimi cusub ma anfacayo qofka iimaan lahaa laakiin camal wanaagsan la yimina waxa weeyaan markaa ma anfacayo albaabkii toobadu waktigaa wuu xidhan yahay dib ma loo furaya mise loo furi maayo wallahu aclam ya waxba hadda sii geli mayna taa marka saacad cadceeduna iyaduna soo bixisteeda xagaa ka soo baxaysa calaamaadka waaweyn ayay ka mid tahay qaala wuxuu ihi wa ashbaahi daalika iyo kaa la soo sheegay madkuurka wixii shabahay lamida oo mimaa kii ahaaday saxa uu ku sugnaaday bihi isagaba annaqlu soo guurintu ay ku sugnaatay waa markaa aynu rumaynaynaa maalin baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam saxaabadoo saacadda iska wareysanaya oo muraajacaynaya uu ku soo baxay markaasuu weydiiyey oo way u sheegeen o waxay dhahan saacaddaanu hadal hayni qaala innaha lan taquuma xataa taraw qablaha cashra aayaat fadakara adukhaana wadajaala wadaabata waطuluuca ashamsi min magribiha wa nuzuula ciisa bni maryam wayajuuja wamajuuja wahalaaثata khusuufin khasfun bilmashriqi wakhasfun bilmagribi wakhasfun bijasiirati alcarab waakhiru dalika naarun takhruju min alyamani tatrudu nnaasa ila maxsharihim wahada lafdu muslim marka calaa kulli xaal aayaadkaasi iyo calaamaadkaasi sidaas ayay saacadda uga soo horeynayaan waxaynu baabkaa ku dhaafaynaa sideedaba marka la joogo baabka asharaatu saaca waxaa jira kutub gaarahoo laga qoray waxyaabo fara badan oon sugnayn baanay kusoo daraan soo ma aragtid oo aathaar iyo axaadiis daciifa iyo waxyaabo fara badan ay sheeg sheegayaan ayay isku soo wada xooriyaan oo kolkaasay isku toosiyaan soo ma aragti waasay isku macaaneeyaan dee waxyaabahana markaa waxyaabo qeyb oo inaga maqan oo mustaqbal oo inaan gaadhin weeyaan intii axaadiista saxiixii ka sheegtay iyo aayaadka qur-aanka ahi uun waa inaynu ku gaabsanno waxyaabo kale inaynu inagu ku naaxnaaxino ama aynu sixir barar ku samayno dee laynoogama baahna qaala wuxuu hi mualifku wa cadaabu lqabri qabriga cadaabkiisa iyo wa naciimuhu nicmadiisuna xaqun xaq weeye waqad istacaada wuu magan galay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama minhu ay min allahi ilaahay buu ka magan galay cadaabu lqabriga wa amara bihi waxaanu faray fii kulli salaatin wa amara waxaan u faray bihi ay bilisticaadati minhu ilaahay in laga magan galo fii kulli salaatin salaad kasta dhexdeeda wa fitnatu lqabri imtixaanka qabriguna xaqun xaq wey wa su'aalu munkarin wa nakiirin su-aasha munkar iyo nakiirna xaqun xaq weeye halkanna waa soo koobaynaaye ee qabriga cadaabkiisa iyo nicmada nicmadiisuba waa xaq qabriga waxaa lagu cadaabayaa ciddii mutaysatay waxaana loogu nicmaynayaa ciddii waxa weeye mutaysatay jacalana allahu minhum waxaana markaa waxa weeye loogu keenaa kutubta caqaa'idka masaladan saynu kitaabkii horeba kusoo iftiiminay waayo dadka lunsan qaar ka mida muctasilada iyo jahmiyada iyo falaasifadiyo ayaa markaa cadaabulqabriga iyo fitnatulqabriga iyo diida oo idhaahda ma jirto iyagoo markaa caqliyaad nusuusta ka hor keenaya oo adeegsanaya waa talabaadeh waxaa ku soo aroortay nusuus fara badan oo ay tahay in la aamino isla markaana la ictiqaadiyo waa ta kale waa arrimo heybahoo maqan arrinkuna mar hadduu arrin maqan yahay adiladuna ay ku sugnaato in la rumeeyunbaa qofka muslimkaa saaran caqliyaadka iyo mush macquul iyo waxyaabahana waa inaan he dee la gelin oo la say say macquul arrintaasi u tahy ukaadi ukaadiisteji arrinkani waa diin weeye nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam saadiqulmasduuq baa ka warramay ilaahay baa qur-aanka kaga warramay caqligaaga markaa gaaban adigu ha ku bushinoo ha ka horgeyn baa lagu odhanaya waxyaabaha u daliilka waxaa ka mid ah aayaad qur-aanaa tusinayo ku noqon mayno horeynu usoo sheegno halkan intuu sheegay un markaa aynu baraarujinno waxaa u daliila cadaabulqabrigu inuu xaq yahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaahay buu ka magangeli jiray wuxuu odhan jiray salaada faralka gaar ahaan marka laga sii baxayo allahuma innii acuudu bika min cadaabi alqabri min cadaabi naar cadaabka naarta ama cadaabka jahaname iyo ka qabrigaba ilahay buu ka magangeli soo taasi daliilumaha inuu xaq yahay waay waa ta kale eh waanu faray dadka ummadiisana uu faray inay ilaahay ka magan galaan oo tacawaduu bilaahi min arbacin baa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam ilaahay afar ka magan gala afartiibaa fitnada masi waxaa ka mid ahaa cadaabulqabriga iyo cadaabka naarta iyo waxa weeye fitnada masiixu dajaaliya fitnat lmaxya walmamaat waay arrimahaasi waxay daliil u yihiin inuu xaq yahay xadiid kaloo saxiixana wuxuu rasuulku yihi cadaabulqabri xaqu marka marka la eego cadaabka qabriga iyo naciimkiisa iyo fitnada qabriga ama imtixaanka qabriga xadiidka ku soo aroortay waa mutawaatir ahlucilmi badan baana sheegay wuxun baan mutawaatir ahayn ba alimaamu albani yidhaahdaa magacowga labada magacee imtixaanka qaadaya munkar iyo nakiir he lagu sheegay magacowga lagu magacaaba laba malagiinayiin iyadoo xadiis badan bay kusoo aroortay oo laba malag qofka imtixaamaya laakiin munkar iyo nakiir la idhaahdo mutawaatir maaha tasmiyada iyo magacowgaasiye xadiid xasanay kusoo aroortay xadiidka sheegaya magacowgaahe waa xasan weeye imaamu axmed markii la weydiiye la yihi magacaa miyaad ku rumaynaysaa ku ictiqaadaysaana wuxu hi ha waa ku sugaynaa magaca soo ma aragtid munkar iyo nakiirna waxaa looga jeedaa dee qofkanay u imanayaan baan garanahay oo aan hore dee u qabsan munkarkii sharciga ahaa iyo maaragta loogama jeede munkar iyo nakiir baa waxa weeye qofku ma garanayo wuxuu hi wacadaabulqabri cadaabka qabriga iyo wa naciimuhu nicmadiisuba xaqun xaq weeye waqad istacaada wuu magan galay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama minhu isaga ilaahay buu ka magan galay wa amara bihi waanu faray fii kulli salaatin salaad walba in ilaahay laga magan galo waqad istacaada wuu magan galay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama minhu ay min cadaabi alqabri cadaabka qabriga ilaahay buu ka magan galay minhu ay min cadaabi alqabr cadaabka qabriga ilaahay buu ka magan galay wa amara bihi waanu faray maaragtay ummadiisa inay ka magan galaan ilaahay fii kulli salaati salaad kasta dhexdeeda wa fitnatu lqabri xaqun fitnada qabriguna waa xaq wa su'aalu munkarin wa nakiirin xaqun su-aasha munkar iyo nakiirna waa xaq su-aasha munkar iyo nakiir waa fitnada qabriga qudheeda oo fitnatulqabri maxaa looga jeedaa su-aasha munkariyahe nakiir baa looga jeeda labadaa malag su-aalaha ay dadka weydiinayaan maxay weydiinayaan man rabuka waman nabiyuka wamaa diinuka bay weydiinayaan marka arrimahanina waxay kamid yihiin arrimaha qaybka ah ee laynoo sheegay iyagana waa inaynu rumayno halka aynu udayno subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka watuub intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online